marka warbixin kooban kaas iyo dhammaan dhaawacyada iyo dhimashada maanta isbitaalkan gobolka baay soo gaaray guud ahaan dhaawac waxaana soo gaaray labaatan iyo labo qofood ayaana soo gaartay toban qofood waxay noqdeen dhaawacyo khatar oo haddaba isbitaalka la seexiyey toban iyo labo qofood maya toban iyo labo qofood ay waxay noqdeen dhaawacyada hadda la seexiyey isbitaalka toban qofoodna waa dhaawac yaryar ayay ahaayeen waa la bixiyey marka daryeel loo sameeyey guryahooda ayay dib ugu laabteen dhimashadan waxaana soo gaaray afar qofood ayana soo gaareen marka dhaawacyadaas hadda aan kuu sheegay laba iyo tobanka isbitaalka jiifa laba qofood saddex qofood aad ugu daran oo hadda qaybta i c u-ga ay jiifaan dadkiisin fasaxdan daawadiisin sideen markaas ka filanta haa dad dhaawacyo yaryar soo gaaray ayay ahaayeen oo bleeding yar ay wadeen dhiiggii marka laga joojiyey oo islamarkaas loo sameeyey dracing daawo ku filan la siiyey waxay noqdeen dhaawacyo markaasi oo isbitaalka aan la seexin karin oo ah dhaawacyo markaas la bixin karo marka dhaawacyada hadda la seexiyey ayaa ka khatarsan oo kuwa hadda la bixiyey marka agaasime dadkiisin hadda inta siin jiifan wal ku qabdu kortaan dhaawacyada miskaad meelkada indiraasan
walaahi dhaawacyada horta inkastoo ay kala duwan yihiin hadda awoodda dhakhaatiirta oo isugu tageen iyadoo xilisoon lagu jiro dhakhaatiirta oo dhan isbitaalkay wada joogaan sida hadda adiga aad dareemaysid kuwa ayaa hadda markaasi waxaa loo sameynaya blood group oo dhiigo u baahan oo hadda la geenaya qaybta owtiida saalada la geenayaa qaarkood xabada ayay ku jiraan xabadaha laga soo bixinayaa marka ma dhihi karo dhaawacyo oo hadda wax anaga oo laga qaban waayo oo loo gudbinayo magaalada muqdisho laakiin intii karaan ah dhakhaatiirta isbitaalka joogo waa dhakhaatiir aqoon ku leh oo dhaawacyada hadda isbitaalka u jiifo in badanna kalsooni aan ku qaba inay wax ka qaban karaan agaasma waliba ninsheegase dadka hadda badan oo isbitaalka hadda laga daawiyahay dhaawacasho inteen badanyihin wallaahi dhaawacyadu waxay u badan yihiin dadka bukaanada hadda joogo ee lugaha ay u badan yihiin marka laga reebo qof oo abdominalka oo caloosha oo dhaawac oo ka soo gaartay qofkaasna waa wiil oo dhallinyaro ah kaaca xabadda way ku jirtaa marka kaaya hadda waxaa loo sameynaya blood group laba qofood hal dumar iyo hal oo wiil kalena waxaa markaasi xabadda kaga haleeshay madaxa iyagana qaybta i c u-ga ayay jiifaan inta badan dhaawacyada kale waxaa soo gaaray waxaa ka soo gaaray lugaha magaalada baydho weliba markaasay ku dhiyay shilil noocan oo kale ah n haystana daawooyinka filing weliba dhakhaatiir markaas la tacaali korta dhibaatada markaas ku dhaladaas magaalada baydhabo haa waan ogsoonnahay mar walba in la filin karo dhaawacyo intaan ka badan iyo markaasi qaraxyo badan in ay dhacaan laakiin waa u diyaar garownay isbitaalka in ku filan daaweyn uu haystaa oo dhaawacyadaas marka lasoo gaarsiiyo oo kula tacaali karo iyo dhakhaatiir oo markaasi oo u tayeysan oona u tababaran islamarkaas aqoonteedana ay leeyihiin waana aysan aan ugu filayin dhakhaatiirtao dhan hadda way joogaan wayna howlgalayaan ilaa hadda sidaad u jeedid owtiida ayaa la diyaarinaya qaybta saalada kuwa hadda degdega u baahan ayaa blood group loo sameynaya kadibna marka wixii loo qaban kara ayaa loo qabanaya bulshooyinta ku nool magaalada baydho weliba aaminsanyiin shil noo amar iyo dhan in weliba aaminsanyiin intii isbitaalka in wallanku qowda asinye in daawidiisba in ka filnayna markaas dhaawacyada diiraayan inlama in ka baaqi lahaytiyo markitaalka inkastoo sayay isbitaalka keliya markaas magaalada baydho kayaal
dadka waxay horta ay markaan u ballanqaadayaa dhaawac walbo horta qadartii allah ayaa iskale laakiin anaga bahda caafimaadka anigoo ku hadlayo magaca agaasimaha isbitaalkan gobolka baay waxaan dhilahay dadweynaha ku nool gobolkan baay in isbitaalka ay ku kalsoonaadaan isbitaalka wax allaale wixii markaasi oo u qaban karo bukaanadooda u qabanayaan daawona waa lacag la-aan daawooyinkana way wada yaalaan waa lanoogu deeqaa keli isbitaalka waxa uu hadda uu layahay waxa la yidhahdo bank kale ayuu layahay marka sida camal hadda dhaawacyada ay u yimaadaan dadka loo sameynayo blood group oo dhiigga loogu deeqayo meel dhiigga lagu keedin lahaa isbitaalka uusan lahayn taa in badan waa ka hadlay idaacadaha waa soo jeediyey marka waxaa la rabaa dadka bulshada in iyaga isku tashtaan marka in la sameeyo blood group oo blood bank in la sameeyo isbitaalka ayuu u baahan yahay anaga ka maamul ahaan ololahaas hadda waa ku jirnaa hay-ado badan ayaan ka codsanay qaarkoodu ay ka soo jawaabeen laakiin wixiina ma soo gaarin ka hor alaabtaas intayna soo gaari lahaayeen waxaa ka codsanay bahweynta ku nool magaaladan baydhabo in qofka maanta hal dolar hadduu bixiyo isbitaalka ugu deeqo blood bankigaas lagu sameeyo asigana adduunya iyo aakhiro waxbay u tarayaan ajir xsanaad ayuu ka helayaa marka waxaan ka codsanayaa mar labaad isbitaalka waa isbitaal isku soo halayn karo aqoonna dhakhaatiirta u leh bukaanada ay sida ula tacaalayaan shaqaalaha isbitaalkan in badan waxaad u jeedaan maanta bukaano intaas la eg la keenay isbitaalka qaybta stragka waxaa meesha joogay oo markaasi ka wada shaqaynayay bukaano xitaa waxaa soo gurmaday kuwa shiftiyada markaas ka baxay kuwa shiftiga habeenkii lahaa wax oo markaas maanta shifti u kala socnaa ma lehen shaqaalaha caafimaad kale waa isugu yimaadeen dhakhaatiirta waa isugu yimaadeen taa waxay markaas ku cadaynaysaa in shaqaale iyo dhakhaatiirta isku duwan yihiin bukaanadan ay u adeegayaan mar walbana waxaas marka ay soo dhacaan diyaar ay u yihiin meel alaal meeshay joogaan magaalada ay ka soo cararayaan marka waxaan dadka u sheegayaa in dawo ku filan isbitaalka ay taalo marka dhaawacyo noocan ay soo gaaraan ee dhakhaatiir aqoontooda lena in ay joogaan ay la tacaalayaan ayaan u sheegayaa bulshada gobol iyo degmo ma hadeeri in isbitaalkan mayna ballan qaadin dadka dhaawacyada hadda jiifaan isbitaalka mayn ballan qaadin sida hadda aad u jeedid waxaan soo gaaray maamulka gobolka gudoomiyaha gobolka mudane cabdirashiid ayaa noo imaaday sidoo kale wasiirka caafimaadka ee koonfur galbeed mudane isaaq ayaa noo imaaday sidoo kale waxaa noo imaaday gudoomiyaha degmada ayaa noo imaaday asagana galabtana soo booqday gebigoodoo dhan waxay markaas in badan iyagoo tiiraanyo iyo markaas murugo ay muujinayaan ay soo booqdeen qeybaha uu ka kooban isbitaalka oo dhan bukaanada la seexiyey ayay soo wada arkeen waxay alla ugu baryeen caafimaad degdeg ilaahay inuu siiyo inta dhimatana marka naxariista ilaahay markaasi jannadii naxariista ilaahay inuu ku waraabiyo marka waxay noo ballan qaadeen in mar walba aysan naga aamusi doonin mar walbana ayna soo kormari doonaan wax alaal wixii markaasi ay u qaban karaan bukaanadaasna ka maamul ahaan maamulka gobolka iyo degmada iyo wasaaradda caafimaadka ee koonfur galbeedba in ay nala garab taagan yihiin ay markaas ay noo sheegeen
adiga ayaa mudan